koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
aryaanaha warramaxee warwarkeenna waa weyde maxaa war haysa adigu war odaygeeraniyo muxuu la jiibinayaa maanta abdula baajo wajoga anaa war culuse deen haayo waxaa la yidhi timirlaf baa ku jirta anigu waana ku arkayba xalay isbitaal banaadir mihi daawada carruurta iyo dadka waaweynba isugu jirtay aa la gubay saakana isbitaal madiina barti dadka lagu daaway lahaay ee obareeshinka lagu samay lahaay aa la gubay hadda timirlafaa ku jirta waana ka dhex muuqataa guddoomiyaha gobolka banaadirna sidaasoo u arko waa la baaraahow yidhi aniguna sidaanu la arkaa timirlafaa ku jirta ee halla lafa bixiyo oo miyay dharaadmaalayeen waa cawo markuu gubta waxa isku soo aadiya hal cawo ah waxyaab le ah war waan ogahay la'aanta buura xala inay ka dhacday kabtay maaragta shabaab baa xala soo weeraray ciidamadii meesha joogay milatarigaana waa hadleen waxay yidhaheen buud baan kula tumanad oo shabaabkiina soo weeraray xabadda meel noo cayrinna shabaabkiina waa hadleen oo waxay yidhaheen wixii ciidamada haysteen o dhan annagaa qaadannay marka waxaan leeyaha run baan la sheegin maahane ratid dameer ka raad qurxoon adna lagaa weji qurxoon warya adhi maxaa raati waa weyn waa dameera gaab waa isku raadba ma baahnaba boowa waan ogahay shabaab in puntland ka guulaysto buudka kula tubatay hadda saad la socotidna godadkii suuj lagu magacaabayey puntland ciidamadoodu askaaday ka dhigeen bannaanka ka dhigeen dagaalkana meel kaloo docfururacso ka bilowda garacna la yidhaahdo asna waxaan filahayaa in goorha lagu kala bixi doono marka waxaan leeyahay waxbaa salag leh bal maxay puntland ka garanhayaan walaxaa salag leh xaa isbitaallada loo guba
mandani waa qosile waa qosile qosala ma taqanin maanka qosile hayada waa baadhaa tidhi waa baadhaa tidhi farhadda adduunka si loo kala helaa waa la baaray bariga afrika soomaaliya faraxsana leera farax badan kulli soomaaliya faraxsan shan iyo labaatan sana dagaale wasodha dhiga waa daadana haddana waa faraxa antiga kaanan ana waa raadina aniga kala keen wayabule inta laga keeni midha oohinta iyo baroorta soomaaliya ka yeeraysa ay farxad moodaan naga tagniyo war adugu ma faraxsanida annagaa faraxsanadeer mucaawimadii caalamka ugu weynayd ayaa jumhuuriyadda somalilan la keenay markabkii jinjaanig ahaa oo waxaan kuudhi nooc walba sida ayaa sidaa noogu cashariyey baan kuudhi imaaraadka nooga yimid markaad dee qoladanaan jaarkanay mila waa la iloobe dee annaguna qaybtaydaa baanu diri doonnaa mucaawimada maraakiibta berbere ku soo xidhataa de marka hore annagu asalkaeegii horeba carabbaabaanu haynee ee madowaaban noqonnaybay maka mid kalaan idiin haaya odayaal shalashira waxay dhaheen musuqa soomaaliya laga sheegaayo been waayo murutur guruubna beenay naga sheegeen madaxaa ka jabaan aryaa odayaasha lacagta la siiya megeg badana iyagaaba musuq dhexdooda ka yeeraahay waryaa odayaasha calooshooda hadashay ka dhaafe madaxweyne obama wuxuu noqday sagaashan sano oo madaxweynihii ugu horreeyey oo maraykan oo kuuba tegey kuubaa lagu soo dhoweeyaa soo dallada wata dallado sawiradiisaa magaalada yaalla igata kuuba naasweyn iyo ruushaan badnacbe warka hore haygu soo qaadina war waa obama waxaan kuu sheegnay niyow war waxnacsina waxnabjela an jaahil way haya dowlka khaliqabuube meela qaxri lahayniyo liibantii kuri ole gaadir wa abuudhe andiqabeeda weynaqaye jaahil waa kasa qarxaddaw qoryoolay ka bilowday qaababkeeda dhammaane naga shibde waar xabashigii yaraa waaba nugu soo tarayba wadyaa way jaceeli qalxala meesha ku hashin jifyani uqubtaan wadyaa soomaali nin kastoo bannaan baxay waxaan shibaaka fuulo idaymo hadaa bannaan soo baxaye shibaaka fuulo idaymo hadaa bannaan soo baxaye qafka disdho walaahi qalbigiin saalas xumaan lay ka buuxa walaahi bilaa taasaan ii sheegaa